Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafurtay shirka la tashiga hay'adaha dawliga ah kaas oo muhiim u ah saaxiibada daneeya maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Shirka ayaa lagu falaqeeyay fursadaha maalgashi ee dowladaha hoose waxaana kasoo qayb galay hay'adaha dawliga ah iyo daneeyayaasha kale, maamulka gobolka Baykan, degmada Baydhabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Musaf Sheekh Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay ujeedada shirka.
ujeedihiisa ugu weyn waaye waa future investmentska uuna fadahayna dowladaha hoose intii weelada waryar intiinu siin ku update garayna investment intii la samayno horeyba la sameeyay horta qorshe ayaa dowladda intee la haateeta state level gaar ahaan hatin waliba waaye meeluhuna ku hadalhayo dowladaha hoose naftirsha waliba waaye qorshooyina jira marka waliba faday intii waryar siin ku update gareeyay dowladda koonfur gabeysii siin kuwan hayta tumiyo siye degma iyo kukoobni sadiida gobol tumi sadiidaasaytii tumi siyadkaas degma ila li degma kumid ee wayballeeyin qolo degaan leey qaar kumid eena waliba waaye ee doorashada afarta sanantii oo dhammaysan ah waliba waa dibu doorasho sameeyey saa darteed marka degmooyinka weysha leeyay markii qorshaha horumarinta degmada laga hadlo degmooyinka oo qolayaasha deegaanka leh qorshaji horumarinta si gooni lan sameeyo degmooyinka oo qorshaha mararayso horumarinta lan sameeyo oo laakiin qoladiga aan la hayniyaana ku duwanta sabab oo hanaanka lan maro kan kale Shirkan ayaa socon doona muddo laba maalin ah waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii maalgashadayaasha iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed iskula falaqayn lahaayeen sidii loo maalgashan lahaa deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya